kusoo dhowaada rajagelinta ganacsi ee soomaaliya halkan aad u arki doontaan dadka ugu khibrad badan dhinaca ganacsiga oo ka qaybgeli doonaan oona garsooro ka ahaan doonaan soomaaliya waxay aaminsan tahay inay ganacsigeeda soo bandhigtay uu yahay mid shaqayn doona oo ay dadku u baahan yihiin oo ayna ku qanacsanaan doonaan halkan waxaan u ballanqaaday inuu ganacsigu yahay mid lacag dhalin karta laakiin garsoorayaashu ma ku qanacsan yihiin waxa ay soo bandhigtay garsoorayaasha waxay la dhacsan yihiin kalsoonida ay muna qabto ama ay muujisay iyo sida ay u soo bandhigtay laakiin su-aashu waxay tahay miyay noqon qoftii ku guulaysan lahayd codaynta waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo ay garsoorayaasha boqolkiiba konton u codeeyaan iyo boqolkiiba konton ay u codayn doonaan bulshada go-aankii waa la gaaray hadda waxaan kala ogaanaynaa natiijadooda iyo qofka ku guulaysan doona